بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تفسيرك قرآن كريم كا سورة الجن بان كجرا كوح جنغا إنا النبي دقيستين أو أشيغي قوم كيسي إنا جن أو إنا اسكو جنسي اسكو nooc iyo midna oon waxba ka aqoonin mar keliya oon muxuu ahaay waxaa ka muuqata marka inay carabiga garanayaan oy fahmeen yaa i dhegaysto markaas waxaa yidhaha innaa samicnaa qur'aanan cajaban qur'aan la yaab leh oo saamayntiisu aada u weyn tahay oo balaaqa ah oo waxa uu xikam iyo wacdi uu koobay aada la yaabayso ayaanu dhegaysanay dhaheen cajaban waxaa weeye cajab bay kuy muxuu ahaaye ayay ku tilmaameen waxaa la yidhi marka wahwa istamacuu istamicuu way maqleen ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wa huwa yaqra'u lqur'aana isagoo qur'aanka aqrinayo fii salaati alfajri salaada subax ma una dareemin mana una dhegaysanin waa loo warramay waxyigaa u sheegay oo qul ooxiyaa la yidhi taa waxaa weeye wa yu-ayidu maa qasahu allahu calaa nabiyi fii suurati alaxqaaf waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni koox jinni ayaan soo leexinay yastamicuuna alqur'aana oo qur'aanka dhegaysanayo falammaa xadaruuhu markay qur'aanka yimaadeen bay qaaluu waxay yidhaahdeen ansituu aamusa bal oo dhegaysta falammaa qudiya markii qiradii la dhammeeyeyna iyo qur'aankiina wallow way jeedsadeen ilaa qowmihim mundiriina iyagoo u digayo waxaa marka lagu canaananayaa quraysh iyo carab oo muxuu ahay qur'aankii iyo iimaankii diiday waxaa laleeyahay jinnigaa idinka khayr badan iimaanka iyagaa u degdegay markay maqleenba qur'aankii way weynayeen way qaateen ilaahina way waxideen ducaad ilallaahi ayay noqdeen idinkaoo nebi maxamed oo idinka dhashay oo og inuu ummi yahay laa yaqra'u walaa yaktubu waxaa weeyaan oo kitaabka qur'aanka ah ee isagoo kale aad keeni weydeen la yimidna wakaa ilaa hadda waxaa weye dhowr iyo toban sanaa lidinku kelilaayahay yahdii wuu hanuuninayaa qur'aankii jinnigii baa qur'aankii faallaynaya weli yahdii qur'aankaa wuu hanuuninayaa ila rushdi hanuunkuu ku hanuuninayaa fa aamanaa bihi yahdii haada alqur'aana xaquu ku hanuuninayaa iyo rashaadka iyo sawaabka walan nushrika u shariig yeeli mayno birabbinaa annaga rabbigannaga u noqon mayno mar dambe inaan shariig yeelno walan najcal lilaahi shariikan bacda alyowmi maanta wixii ka dambeeyo ilaahay uma shariig yeelayno aayaddu waxay u daliil tahay anna ulaa'ika nafar kaanuu mushrikiina inay ilaahay u shariig yeeli jireen wa annahu sha'niya waxaa weeyaan tacaalaa waxaa sarreeya jaddu rabbinaa cadamatu rabbinaa jalla jalaaluhu ayaa sarraysa matakhada ma una yeelanin saaxibatan zawjo oo lamaana a walaa waladan xaas walaa waladan owlaad ma yeelanin saaxibatan xaas walaa waladan awlaad ay laysa lahu zawjatun walaa walad maxaa yeelay qofkii u baahan ayaa samaysta si u weheshado ama cidhib ay uga haddo ama markuu duqoobo ay u kaalmeeyo ilaahay intaasoo dhan wuu ka nasahan yahay waxaa weeye matakhada saaxibatan walaa walad wa annahu sha'niya kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu yidhaahdo safiihunaa kan caqliga yar cala allaahi ilaahay korkiisa wuxuu ku odhanayay shatatan meel ka dhac iyo xadgudub wa anna alaxmaqa aljaahila kan jaahilka oo jinniga ka mid a waxaan ilaahay weynankiisa iyo waxaa weeye daahirnaantiisa aan u habboonayn yuu qowlan shatatan baciidan can alxaqi ka fog waxaa weeye waa ibliis kaasoo ugu yeedhay ilaa cibaadati hayri illaahi wa annaa annagu danannaa waxaan u malaynaynay an lan taquula alinsu insiguna inuuna odhanaynin waljinnu jinnina inuu odhanaynin cala allaahi ilaahay korkiisa kadiban ununu been un been cad un inayn ilaahay ku been abuuranaynin waxaan u malaynaynay inaan ilaahay qofna uuna ku been abuuranayn oo insi ah ama jinni ah oo uu u nisbaynaynin inuu xaas leeyahay inuu owlaad leeyahay markaan qur'aankan aan maqalay oo aanu rumaynay waxaan ogaanay annahum kaanuu yakdibuuna cala allah inay ilaahay ku been abuuranayeen ayaannu ogaanay wa annahu sha'niya kaana wuxuu ahaaday rijaalun rag oo min al insi bini aadamka ka mida yacuuduuna inay magan galaan birijaalin rag oo min aljinni jinniga ka mid ah khalaa'iq badan oo insiga ka mid ah waxay magan geli jireen rag jinniga ka mid ah markaasuu fasaaduu way siyaadiyeen raggii insiga ahaa hum jinnigii rahaqan qooq iyo isla weynan waxaa weeye biisticaadatin bihim ihman wa tuqyaanan wa cutuwan wa dalaalan kibir iyo isla weyni ayaa u kordhay maxaa yeelay waaba nala caabudayoo waxaan ahayn bay ismoodeenoo markaasay is afuufeen sababtuna waxay tahay bini aadamkan miskiinka ah kol hadduusan ilaahay rumaysnayn markay safar iyo wax yihiin oo waadi weyn oo geeda hadhac oo hoosa ay soo ay soo ay habeenkaa ku soo hidaan ama maalintaa yaa waxay is leeyihiin meeshan jinni baa deggan jinnigaana sayid oo maamuluu leeyahay markaasa waxay dhihi jireen acuudu bisayidi haada alwaadi toggani waxaa weeye toggan oo aanu degnaye geedaha hooska badan leh waxaanu magan gelaynaa sayidka jinniga haada alwaadi saasay dhihi jireen fasaaduuhum rahaqaa waxaa weye kibir iyo iyo isqaadqaad ayay u kordhiyeen wa annahum jinnigii dannuu waxay maleeyeen kamaa danantum idinkan insiga ee gaalada saad u malaynayseen an lan yabcatha allaahu ilaahay inuuna soo saaraynin kufaartii waxay maleeyeen waxaa weeye oo insiga ahaa kamaa danantum yaa macshara aljinni an lan yabcatha allaahu axadan bacda almowti wa annaa annagu intaa markay ka soo baxeen yaa waxa keenay ay u socdeenay daydayayeen ayay sheegayaan waxay yidhaaheen wa annaa annagu lamasnaa waxaan dalabnay assamaa'a xirkii aannu aadi jiray oon ka soo xadi jiray waxyiga iyo malaa'igta waxay isu sheeg sheegayso yaan idhi bal cirkii war ha laga keeno lamasna asamaa'a fa wajadnaahaa waan hellay muli'at samadiioo la buuxiyey xarasan waardiyo shadiidan oo adag iyo wa shuhban dhuxulo laga buuxiyo qofkii hawaystaba dhuxul oo gubaysa laga daba keenayo ayaannu aragnay wa annaa annagu kunnaa waxaan ahaan jiray naqcudu inaan fadhiisanno minhaa samadaasi maqaacida meelo la fadhiisto yaa lisamci ayaannu soo dhegaysan jiray intaan nebi maxamed aan la soo dirin nadruqu samaa'a linastamica ilaa akhbaarihaa oon kuhaanta u keenno faman yastamic qofkii dhegaysto al'aana hadda yejid wuu helayaa lahu isagaa shihaaban dhuxulo ayuu helayaa rasadan oo loogu dhakadayoo loogu cimil galay wa annaa annagu laa nadrii ma ogin asharun ma sharbaa uriidda lala doonay biman fil ardi dadka dhulka joogo intii yareede oo kuhaanka iyo lagu ridir jiree cilmi qaybka ah waxa looga xidhay mashar baa lala doonay ma ogin baa yidhaahdeen wa annaa annagu laa nadrii ma ogin asharun mashar baa uriidda lala doonay biman dadka fil ardi dhulka joogo ama ama sameehe araadamo wuxuu doonay bihim iyaga rabbuhum rabbigooda rashadan hanuun buu la doonay marka qur'aanka xataa jinniga ilaahay subxaana wa tacaalaa siday u nasahayaan oy u taqdiisinayaan hadalkoodaad ka garanoo wixii shar ahaa ama xumaan ahaa ilaahay uma ayna tiirinine ficil majhuuloo yay u tiiriyeen wixii khayr ana ilaahay bay u celiyeenoo waxay yidhaahdeen laa nadrii ma ogin asharun asharbaa yaa uriidda lala doonay araada allaahu ma ayna dhihin ama araada rabbahum siday tagta kale u yidhaahdeen mashar baa uriidda biman fil ardi dadka dhulka joogo lala doonay ama amase araadama wuxuu doonay bihim iyaga rabbuhum rabbigooda wakaa rabbigii rashadan mar hadduu hanuun yahay oo khayr yahayna ilaahay bay u tiiriyeen subxaana wa tacaalaa rabbuhum rashadaa ma rashad ilaahay hanuun buu la doonay wa anna waxaa weeye waxaa ma- aayaddu wuxuu ibnu kathiir wuxuu yidhi waqad kaanat ilkawaakibu yurmaa bihaa qabla daalika waa lagu gani jiray wa haadaa huwa aladii xamalahum calaa tatalubi sabab maxaa dhacay fa akhaduu waxay qaadeen yadribuuna inay u safrayaan mashaariqa alardi wa maghaaribaha waxaa weye dhulka qo- qo- ma- kasoo bixiisa iyo iyo iyo meeshay xidigaha iyo kulli u dhacaan fa ra'ow waxay arkeen rasuula allaahi yaqra'u biasxaabihi fi salaati facarafuu waxay aqoonsadeen ana haada huwa aladii xufidat min ajlihi samaa'u fadanow minhu way u soo dhowaadeen xirsan calaa simaaci alqur'aani uma aslamuu way islaameen waxay yidhahaan wa annaa annaga minnaa waxaa naga mida alsaalixuuna kuwa wan- wanaagsan wa minnaa waxaa naga mida duuna daalika kuwaas kuwa aan ahayn minnaa qowmun saalixuuna abraar oo ku camal falayo wixii ilaahay raadhi ka dhigayo waxaa naga mida qowman qowman laysuu sulaxaa'a wa araaduu biqowlihim duuna daalika aladiina laysa salaaxuhum kaamilan aad uma wanaagsano oo- oo- aw aladiina laysa lahum salaax ama maba wanaagsano kudnaa waxaan ahaanay qa- qaraa'iqa firqooyin qidadan oo kala tagsan kunaa firaqan shataa waxaa weye kooxa kala tagsan iyo wa madaahiba mukhtalifa iyo madaahib kala duwan baa jinniga agtiisa ka fa mina asaalixu mid wanaagsan baa naga mida wa mina ataalixu mid xun baa naga mida wa fiina ataqiyu mid ilaahay ka baqaayo nala jooga washaqiyu ku ayaan daran wa annaa annagu danannaa waxaan u waxaan malayn jiray an lan nucjiza allaaha ilaahay inaanan ka badin karaynin oonan ka fakan karaynin fi lardi oo walan nucjizahu aanan ilaahay cajzi gelinaynin haraban aan laga carar karaynin waxaan ogaanay oon ayqana aan ogaanay ilaahay inuu qaadir yahay korka naga oo uuna qaban karo oo suldaankiisa aynamaa kunnaa inaanan ka carari karin aanan ka fakani karin ayaan ogaanay waxay u deliishadeen markay ku fikiraan aayaadka ilaahay yay ogaadeen ilaa ilaahay qabdadiisa ay yihiin oo meella ayna uga bixi karin markaasa waxay u noqdeen ilaahay inay mahadiyaan nicmata aliimaan iyo siduu ilaahay u hanuuniyey waxay yidhaahdeen wa annaa annagu lammaa samicna alhudaa hanuunka markii aan maqalay aamannaa bihi maxam- nabiga waan rumaynay markaan qur'aankii maqalay aamannaa bihi wa biman anzalahu qur'aankii iyo ilaahaygii soo degay wa sadaqnaa muxammadana fii risaalatihi ayaan rumaynay faman yu'min birabbihi rabbigiisa qofkii rumeeyo falaa yakhaafu baksan waxaa weeye in wax laga nusqaamiyo kama cabsanayo walaa rahaqan in wax la korsaaro dulsaar oo dembi uusan samaysan in la dul saarana kama yaabayo baksan waxaa weeye nusqaamin walaa rahaqan ziyaado oo la kor saaro midna kama cabsanayo ay laa yakhaafu an yunqasa min xasanaatihi wanaaggiisii waxba laga nusqaamin maayo walaa an yuza- waxaa weeye an yusaada fii sayi'aatihi sayi'aadkiisii xumaantiisina laguma siyaadinayo wa annaa annagu minnaa waxaa naga mida almuslimuuna kuwa muslimiinahoo ilaahay u hoggaansamay markaan qur'aanka maqalay wa mina alqaasituuna kuwa gaala ana waa naga mid waxaa weeye waxay yidhaahdeen markaan maqalay qur'aanka waxaa naga mid noqday kuwa aslama islaamay oo nabiga risaaladiisii rumeeyey waxaa naga mida mid jaara cani ilxaqi xaqii ka leexday oo kufriyey mufasiriinta waxay yidhaahdeen qasata arajulu waxaa la yidhahdaa idaa jaara wa- wa aqsata haddii alif lagu darana idaa cadala haddii uu caadilnimo falo wa ismu alfaacili min alawal qaasit mina wa- wa- mina alqaasituuna kuwa oo jaa'iriina ayaa naga mida waxaa weeye wa min athaani muqsitun wa minhu ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu alm- waxaa- muqsitiina muqsitiintu kaas weeye faman aslama qofkii islaamo fa ulaa'ika kuwaa islaamay taxarrow waxay ku dadaaleen rashadan hanuun faman ictanaqa alislaama islaamka qofkii rumeeyo oo nabiga raaco kuwaasi hanuun bay muxuahay u qasdeen dariiqii liibaanta iyo badbaadadana way ku hanuuneen wa ama alqaasituuna kuwii oo jidka ka leexday gaalada ahaa fa kaanuu waxay ahaadeen lijahannama naarta jahannamana waxaa weeye xataban xatab bay u noqdeen jinnigii hadalkiisii iyo suuraddii halkaasuu ku dhammaaday wacdigaa iyo hadalkaa macaanka badan ilaahay baa faallo saarayoo waxaa layidhi wa an low istaqaamuu hadday kuwan ku toosnaan lahaayeen kufaaru quraysh cala adariiqati jidka ilaahay iyo shareecadiisa la asqaynaahum waan waraabin lahayn maa an biyo khadaqan oo muxuu ahaayey maa an biyaan waraabin lahayn khadaqan oo dhibicyo waaweyn roob dhibic waaweyn ayaannu u keeni lahayn labasadnaa lahum fi risqi wa wasacnaa calayhim fi ddunyaa adduunyadana waan u waasicin lahayn aakha cizi adduunyo iyo cizi aakharo ayay heli lahaayeen almaa'u lkhadaq waxaa weeye alkahiiru waa midka faraha badan la asqaynaahum maa'an khadaqan oo fara badan maxaa marka loo waraabinoo loogu barwaaqaynayaa waxaa weeye linaftinahum fiihi barwaaqadaa iyo risqigaa inaan ku imtixaanno linakhtabirahum bihi ayashkuruuna am yakfuruuna ma ilaahay bay ku mahadin doonaan mise allay ku kufrin doonaan ayaa lagu imtixaanayaa waman yucrid qofkii ka jeedsado can dikri rabbihi rabbigiisa dikrigiisa iyo xuskiisa iimaankiisa iyo daacadiisa qofkii ka jeedo ka jeedsado yaslukhu ilaahay wuu qaadsiinayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo sacadan oo fananayo cadaab fananayo ayuu ilaahay waxaa waye cadaaban shadiidan shaaqan laa raaxata fiihi sacadan waxaa loo yidhi waa cadaab laa raaxata fiihi aan nasasho lahayn cikrama wuxuu yidhi sacadka waxaa loo jeedaa sakhratulmalsaa waxaa weeye dhagax weynoo shiida oo sibsib ah oo fii jaan jahannama ku taalo yukallafu sucuuduhaa inay fuulaan ayaa lagu qasbayaa fa ida intahaa ilaa aclaaha xudira ilaa jahannama buu u soo dhacayaa wa anna almasaajida masaajida lilaahi ilaahay baa iska leh ee falaa tadcuu ha baryina oo ha aabudina maca allaahi ilaahay maciisa axadan qofna haadihi waxay ka mid tahay min jumlati almuuxaa ila arasuuli qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow uuxiya ilaya walmacnaa wa uuxiya waxaa kaloo liii waxyooday anna almasaajida masaajidu lilaahi inuu ilaahay leeyahay oo falaa tadcuu ha caabudina maca allaahi ilaahay la jirkiisa axadan qof kale cibaada buyuutulla buyuutilcibaada weeye ilaahay bay khaas ku tahay wax kale yaan lagu caabudin ilaa la diiday in xataa wax lagu ganacsado kaana alyahuudu waannasaara waxay ahaayeen idaa dakhaluu kanaa'isahum wa biyacahum ashrakuu billaahi fiihaa ilaahay bay u shariig yeelayeen mu'miniintii waxaa la amray inay dacwada iyo ikhlaaska ay idaa dakhaluu lmasaajida inay ilaahay inay ilaahay subxaana wa tacaala u khaalis yoolaan wa annahu sha'niye lamaa qaama markuu kacay cabdullaahi ilaahay addoonkiisi yadcuuhu isagoo ilaahay caabudayo kaaduu waxay sigeen jinnigii yakuunuuna inay ahaadaan calayhi nabiga korkiisa libadan kuwii waxaa weeye iscidhiiryayoo iskorkoray waxaa weeye aayaddu waxay noo sheegaysaa markay dhegaysanayeen sida ay isugu soo cidhiiriyeen meesha jinnigu markuu nabiga qiradiisa dhegaysanayey wa annahu lamaa qaama cabdullaahi ilaahay addoonkiisii markuu kacay yadcuuhu isagoo ilaahay baryayo lamaa qaama muxamed yacbudu rabbahu kaaduu waxay u dhowaadeen jinnigii yakuunuuna inay ahaadaan calayhi cala arasuuli libadan kuwii yarkabu bacduhum bacdan min shiddati alisdixaami wa xirsan say ugu dadaalayaan calaa simaaci alqur'aani qur'aanka inay maqlaan ibnu cabbaas wuxuu yidhi yanquduuna calayhi waxaa weeye qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi kaaduu waxay sigeen yanquduuna calayhi inay ku soo boodaan liistimaaci alqur'aani qur'aanka dhegaysigiisa nabiga inamaa wasafahu tacaala bilcubuudiya maxaa yeelay waa meesha ugu sharaf badan oo nabiga lagu sharafi lahaa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow innamaa in kale meehe adcuu waan caabudayaa rabbii aniga rabbigay baan caabudayaa walaa ushriku umana shariig yeelayo bihi rabbiga axadan wax aan ugu shariig yeeli ma leh hayrkii bashar ama sanam waxaan caabudaya ma leh sababu nusuulkeeda waxay ahayd anna kufaara quraysh qaaluu waxay yidhaahdeen innaka ji'ta biamrin cadiim waqad caadayta annaasa kullahum farji can haadaa ka noqo waxaanaad samaynayso fa naxnu nujiiruka annagaa ku nabadgelinayna oo wa nansuruka kuu gargaarayna fanasalad waxaa soo degay qul waxaad tidhaahdaa innii anugu laa amliku idiinma mulkinayo lakum idinka daran dhib walaa rashadan iyo hanuun midna idiinma hanto qul waxaad tidhaahdaa innii anigu lan yujiiranii ima badbaadinayo min allaahi alle axadun qofna walan ajida ma helayo min duunihi allaha sokadiisana multaxadan meel aan aan ku gabbado ama aan malja-an minhu meelaan ku dhuunto oo magan galo ma helayo malja ay malja-an iyo wa nasiiran ma helayo ilaa balaaqan ay laa ajidu malja-an ilaa idaa balaqtu ilaa balaaqan gaarsiin ma ogiye min allaahi ilaahay aan xaggiisa ka soo gaarsiiyo iyo wa risaalatihi iyo wa risaalaatihi ilaahay diintiisa oon gaarsiiyo taa un baan ku badbaadayaa aayaddu waxay la mid tahay yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbika wixii rabbigaaga lagaaga soo dejiyey gaarsii wa in lam tafcal haddaadan gaarsiininna famaa ballaqta risaalatahu risaaladiisa ma aadan gaarsiinin waman yacsi allaaha ilaahay qofkii caasiyo wa rasuulahu rasuulkiisa caasiyo fa inna lahu waxaa u sugnaaday naara jahannama jahannama naarteeda khaalidiina xaalayihiin kuwii ku haarayo fiihaa jahannamada abadan weligoodba xataa idaa ra'ow haddii ay arkeen xataa idaa ra'ow markay arkeen maa yuucaduuna xataa idaa ra'ow haddii ay arkaan maa yuucaduuna maxaa yeelay idaa ficil maadi hadday gasho mudaaric bay u rogiye xataa idaa ra'ow hadday arkaan maa yuucaduuna fase yaclamuuna waxay ogaan doonaan man adcafu yaa taag daran naasiran xagga gargaarka wa aqalu yaa yar waxaa weeye cadadan xagga tirada aniga waxbana ha ii gargaarina qul waxaad tidhaahdaa in adrii anigu ma oga ma ogi aqariibun miyuu dhow yahay maa tuucaduuna waxa la idinku goodinayo am amase yajcalum wuxuu yeelayaa lahu cadaabka rabbii rabbigayga amadan muddo oo baciidoo dheer miyuu yeelayaa qaala almufasiruuna waxayna kaana sala allahu calayhi wasalam kulamaa khawafa almukadibiina naara jahannama waxadarahum uu qiyaamada uga sheekayo adharu listikfaafa biqowlihi wa sa'aluuhu mataa haada alcadaabu cadaabkan waa goorma mataa taquumu haadihi asaacatu marka waxaa layihi laa adrii waqta daalika hal huwa qariibun am baciidun aniga waxba kama ogi caalimi alghaybi caalimu lghaybi ilaahay baa og waxa maqan falaa yudhiru umana muujinayo calaa haybihi isaga wixiisa maqan axadan axadna u muujin mahayo ilaa man unbuu u muujin irtadaa ilaahay uu raalli ka noqday oo min rasuulin rasuul ah rasuul uu rabo inuu ummadaha gaarsiiyo yaa intuu rabo ayuu ka siinayaayoo mucjiso iyo haybka si uu qaar uga ogaado fa innahu alle ama fa innahu yasluku yasluku wuu qaadsiinayaa waa waardiye adag weeye marka lasoo gaarsiinayo waxyiga min bayni yadayhi xaggiisa hore iyo min khalfihi rasuulkaa xaggiisa dambe rasadan kuwa waardiye adag ah liyaclama ilaahay inuu ogaado an qad ablaquu inay gaarsiiyeen risaalaati rabbihim rabbigooda risaaladiisa oo wa axaata uu koobay wa axaata wuu koobay ilaahay bimaa ladayhim wa axaata wuu koobay bimaa ladayhim wixii agtooda ah wa axsaa wuu koobay kulla shay-in shay la arkana cadadan xagga tirada ilaahay wuu ku koobay subxaanahu wa tacaalaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim suuratu muzammil suuratu lmuzammil muzammil oo nabiga magacyaalkiisa ka mida suuradeedii weeye waa makiyatun bay ku soo degtay qur-aankii soo degay kuwii ugu horreeyey ayay ka mid tahay hiya tatanaawalu jaaniban min xayaati arasuuli alacdam sala allahu calayhi wasalam siduu u cibaadaysanayay daacadiisa qiyaamuleylkiisa kitaabka ilaahay suu u aqrinayo ayay ka sheekaynaysaa suuratulmuzammil baa lagu magacaabay waxay ku bilaabatay suuradda in nabiga loo dhawaaqo isaga oo muxaa dhawaaq oo oo aad iyo aad shafaaf u ah oo latiif oo dabacsan oo laga garanayo ilaahay u turiddiisa iyo raxmaddiisa bicabdihi wa rasuulihi moxamed sala allahu caleyh wasalam aladii kaana yajhadu nafsahu naftiisuu daalinayay bicibaadati illaahi ibtiqaa'a mardaatihi suuraddu waxay ka hadashay waxyigu inuu culus yahay ilaahay uu ku kallifay waxay nabiga fartay inuu sabro oo gaalada dhibkooda uu ku sabrana way fartay waxay ku khatinta waxaa weeyaan waxay ku khatintay inuu ilaahay uu nebigiisa ka fududeeyey cibaadadii ad adkayd bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa allihii arraxmaani ee naxariista caamka naxariistay allihii arraxiimi naxariista khaaska naxariistay magiciisaan ku bilaabay yaa ayuhaalmusammilu kan isduuduubow yaa ayuhaalmutalaflifu bihiyaabihi dharkiisa kan isku doonyeeye isku duuduubayow mutasammilu buu asalkiisii ahaa waa waxaa weeye nabiga ayaa wasfigii xaaladii uu ku sugnaa yaa loogu dhawaaqayoo waa koolkoolin weeye yaa ayuhaalmusammilu kan isyar duuduubayow waxaa weeye nabigeenni weeye fiihi ta'niisun wa mulaatafatun calayhi asalaatu wassalaam waxaa weeyaan waa la weheli waa la wehelinayaa waa loo turayaa ina alcaraba idaa qasad mulaatafata almukhaatab wa tarka mucaatabatihi samuuhu bismin mushtaqin min xaalatihi ka qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna licali wuxuu ku yidhi xiina haadaba faatima waqad naama walasiqa bijanbihi turaab qum yaa abaa turaab abaa turaabow ishcaaran biannahu mulaatifun lahu wuu sasabayey oo wuu u turayey nabigeenna calayhi salaatu wassalaam yaa ayuha almusammilu saasaa la yidhi ruwiya waxaa la weeriy fi saxiix ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam lamaa jaa'ahu jibriil markuu u yimid wa huwa fii qaari xiraa fi ibtidaa'i ilwaxyi rajaca ilaa khadiija ayuu u noqday yarjufu fu'aaduhu faqaala wuxuu yidhi zammiluunii zammiluunii laqad khashiitu calaa nafsii wa akhbarahaa bimaa jaraa fa nasalad yaa ayuha almusammilu kan isduuduubayow qum kac alleyla habeenkii ilaa qaliilan habeenka intiisa badan istaag oo tukaa layidhi qumilleyla ilaa qaliilan ha isduuduubka iska dhaafoo waxaa weeye nashaad iyo salaatuleyl iyo saacaad badanood rabbigaaga caabudo si aad amarkan weyn iyo muhimaddan culus oo ilaahay dacwadiisaoo dadka la gaadhsiiyo diinta jad oo cusub oo dadka la tuso saaad dhabarka ugu dhigto waxaay qumileyla ilaa qaliilaa haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha joogo